waxaa yaran darro ah inaanay noo qabsoomin doorasho xor ah oo xalaal ah saddex iyo tobankii novembar two thousand seventeen dhacdooyinka soo qaadan doona waxaa ka mid ah in la xidhxidhay mas-uuliyiin iyo taageerayaal tiro badan oo xisbiga waddani ka tirsan intii ka dambeysay saddex iyo tobanka novembar iyo maalintii doorashadu socotay qaar ka midana guryahooda loogu daatay goor habeennimaah arrintaasi waa arrin aanaan la aqbali karin oo la qaadan karin arrintaasi waxay abuuri kartaa xaalad amniga waxu dhinta sidaa darteed waxaan soo jeedinayaa in muwaadiniintaas si deg deg ah xorriyaddoodii oo taama loogu soo celiyo walaalayaal doorashada madaxtooyada ee jamhuuriyadda somalilan ee noo qabsoontay saddex iyo tobanka nofembar waxaa ku gadaaman madmadow fara badan kaasoo dhaliyey musuq maasaq iyo kushubasho baahsan oo ka dhacday dhammaan degmo doorashooyinka somalilan waxaana tusaale usoo qaadan karnaa dhacdooyinka maalintii doorashada waxaa ilaaliy ilaaliyayaasha ama goobjoogayaasha xisbiga waddani soo gudbiyeen kun iyo laba boqol oo dhacdo oo isugu jiray dhib loo geystay iyo hadidaad ama gacanka hadal iyo khaladaad ku saabsan habsocodka doorashada waxaad og tihiin in xataa horjoogayaasha caalamigahi ay qireen in caruur da-doodu ay ka yar tahay da-dii loo ogolaa oo toddoba jir ilaa dhowr iyo toban jir ay codeeyeen waxaad la socotaan in commishinka doorashooyinku qirtay in bugaagtii qaar ka mid ihi ay ka baxeen faraha commishinka suuqana laga soo helay arrintaasoo fuuxumo weyn ku ahayd doorashada guud ahaan waxaa kale oo la helay sanaadiiq badan oo tirada ku jirta ay ka badan tahay tii loogu talagalay inay ka codeeyaan waxaa kaloo dhacday doorashadan inay suurto gashay in dad geeriyooday ilaahay u naxariistee ay codeeyeen waxaan shacbiga reer somalilan iyo taageerayaasha xisbiga waddaniba u xaqiijinaynaa una sheegaynaa inaanaan aqbali doonin xaqdarro iyo wax sharciga baalmarsan hase yeeshee waxaan ku wargelinaynaa taageerayaasha xisbiga waddani inaan xaqiijinta helitaanka xuquuqdooda u mari doono dariiq silmi ah oo nabadeed walaalayaal si aad ka warqabtaan waxaa dhacay dhib weyn doorashada kadib waxaa daatay dhiig muwaadiniin aan hubaysnayn oo waxay galabsadeen jirin ayaa geeriyooday waxaa cusbatallada hargeysa iyo burco jiifa dad dhaawac calisi uu soo gaadhay dadka aan indhahayga ku arkay waxaa ka mid ahaa inan yar oo saddex iyo toban jir ah oo feedhaha rasaasi kaga jirto waxaa ka mid ahaa inan yar oo lix iyo toban jir ah oo sida naloo sheegay dhuxul u doonaysay reerkooda ilaahay u naxariistee dadkii hargeysa ku geeriyooday waxaa ka mid ahaa hooyo meherad yar haysatay oo markaa kasoo rawaxday oo gurigeeda ku socota taasi waxayna tusaysaa inaan rasaas aan loo miidaan yeelin shacbiga loo adeegsaday arrintaa mas-uuliyaddeeda waxaanu saaraynaa xukuumadda waxaanan uga digaynaa ciidamada ammaanka inay shacbiga u adeegsadaan rasaas dad aan hubaysnayn si aan dhib u soo gaadhin shacbiga ay ka mas-uul yihiin ammaankooda walaalayaal maanta uma baahnin in dhiig dambe daato uma baahnin xaalad amni darro ah inay abuuranto uma baahnin in walaalnimada iyo midnimada shacbiga somalilan dhaawac soo gaadho waxaan uga digayaa mas-uuliyiinta xukuumadda iyo xisbiga kulmiya inay ka fogaadaan arrimaha kicitaanka iyo xaalad abuurka ay faraha kula jiraan oo ay ka mid tahay xadhigga aan sharciga ahayn ee mas-uuliyiinta iyo taageerayaasha xisbiga waddani iyadoo dalku ku jiro xaalad xasaasi ah waxaan u sheegayaa taageerayaasha xisbiga waddani in taariikhdu isqorayso caalamkuna soo eegayo somalilan sidaa darteed laynooga baahan yahay deganaashiyo iyo inaan wax ka baranno wixii dhacay